wuxuu ku saabsan yahay gelitaanka la galay iyadoo la hubaysan yahay oo technica iyo maxaa ahayd askar hubaysani ay gasheen meeshii la oran jiray derbi jiifka ee loogu talagalay caruurta maatada ah ee aqoonta ah ee rajiga ah ee laga soo ururiyey suuqyada ee loogu talagalay ina dowladdu ay sida wanaagsan ay u hagaajiso oo ay u maxaa ahayd daryeesho nasiib daro waxaa maanta dhacday fal aada iyo aada u foolxun fal loo adkaysan karayn fal aana looga fadhiyin inay dowladda jamhuuriyadda somalilan ay ku dhaqanto waxaa si xun loo galay oo fool xun oo dhaawac loo geystay dadkii meeshii ka shaqaynayay ee darbijiifka waxaa cajaayib aniga ii noqday alla yaab noqday dowladda somalilan waxaanu ka filaynay isbedelkii ay sheegaysay inay noqoto isbedel ay leeyihiin dadkaanu u wanaagsanaanaynaa xaquuqdoodan ilaalinaynaa maxaa muwaadinnimadoodan ilaalinaynaa laakiin maanu ka filayn inay dadka muwaadiniinta ah ee naftooda u huray ee maxay ahayd maalkooda u huray inay caruurta iyo dadka daniyarta ah ay caawiyaan inaa xadhig loo geysto inaa ceeb loo geysto inaa fadaaxad loo geysto inaa jidil loo geysto maaha midaanu ka filayna waxaanu doonaynaa halkan waxaayo fara badan oo falo badan oo ay dawladdu ay ku kacas ay ku kacday oo aada iyo aada u fool xunayn maanta horta halkan aan kaga hadlo ta ugu muhiimsanina ay tan derbi jiifka dowladda horta waxaan jecelahay inaan si fiican u xasuusiyo inaanay derbi jiifka waktigii la asaasay ee la bilaabay horta inay iyagu xukuumaddaba aanay ku jirin meeshan fikirkeeda iyo maalgelinteeda waxaa le muwaadiniin somalilan ah maalintii aanu fikirka aanu la nimi ee aanu doonno inaan darbijiifka caruurta saacadadiin hortiisa iyo dahabshiil dabadiisa iyo dooxyada jiifjiifa ee faraxumeyn loo geystay ee caruur ku dhex dhalay inaanu meeshaa aanu ka asturno waxaanu ugu tagnay oo markaa mayor ka ahaa hargeysa jiciir jiciir anaa anakaa u tagnay waxaanu ku nidhi maxay ahayd arrintaasaad jirta arrintaas u arin uu ilaahay subxaana watacaala inagu eegaayo waa mid aynu u baahan nahay inaynu caruurtaa asturno asturnaantaa aanu maxay ahayd anaku meelaha kale aanu la galno lacagte bal adigu ji waxadna siisaa un dhulkii jiciir isaga oo deegaankiisii la maxaa ahayd la kaashanaya waxay noo aqbaleen oyna siiyeen blog waxa weeyaan blog weyn oo maxamed mooge ku yaala markii ay maxay ahayd intaa ay inoo na siiyeen waxaan u tegey cabdirashiid maxamed saciid ina dahabshiil oon xafiiskiisa ugu tegey xafiiskiisa markaan ugu tegey waan usoo bandhigay waxaan ku yidhi maxaa ahay cabdirashiid caruurtaa yara derbijiifka ee xafiiskaaga agaarkiisa ku nool ee maxay ahayd ku dayacan inaynu hoy u sameyno baanu jecelnahay jiciirna dhulkaasuna siiyey inaad adiguna ma nala gelaysaa cabdirashiid dahabshiil wuu nala qaatay isagoo markaa iweydiinaya intay lacagtu ku kacayso oon ana idhin lacag anuu kaama doonaayo laakiin engineerkaaga intaad u dirtid meeshaa inaad adigu dhistid ood gacantaada ku dhisid oo dabeetna aad muftaaxa oo nagu soo wareejisay aada iyo aad buu la dhacay wuxuu yihi waanu kula gelayaa boqol kiiba boqolna waan kula taaganahay waxaan u tegay markaa haddana shirkadda talison talison madaxdeedii baanu la kulmay sidii silaag baan ugu balugusoo usoo maxaahay u sheegay bandhigay iyakuna way ila qaatay markay intaasu ila qaadatay baan dabeetana aan u tegay madaxweynaha ku-xigeenka ee markaa joogay axmed yuusuf yaasiin isagii baan dabeetana u sheegay axmed yuusuf yaasiinna isla markaaba wuu nala qaatay wuxuu yihi waxay ahayd meel ay dawladda ahayd inay abaarto maadan aada noo abaartay jasaaka allahuma khayran waanan kula baal taaganahay hiiliyahooba isagii markaan u tagnay haddana waxaan u tegnay casoowe oo ahaa wasiirka maxaa ahayd cadaaladda isaguna wuxuu noo ballan qaaday inuu isaguna nala qaato fikirkaas uu yihi weliba line ministry baan anigu idiin noqonaya hadalkanaan imanka idiin sheegaya maaha hadal aan hawada kasoo qaatay maaha hawa maxay ahayd hadal aan maxay ahayd meel iyo salba aanan lahayn waxaan hayaa waraaqaheedii waxa weeyaan maxay ahayd waraaqdii waraaq filekii darbijiifka waa halkan waa originaalkiisii waxa weeyaan maxaa ahayd tii dawladda hoose kasoo baxday uu jiciir noo sameeyey waa casaynteedii ood arkaysid waxa weeyaan maxaa ahayd saxeixyadii dawladda hoose oo dhan oo uu maxaa hayd ay dadkii mas-uulka ay ku wada qoran yihiin waxa aa ku qoran inuu line ministry uu noo ahaa uu naga aqbalay maxaa hayd wasaaradda cadaaladda wasaaradda shaqayntu shaqo iyo shuqul ay ku leedahay haba yaraata eh ma jirto arrintanu markii ay caynkaa noqotay ay dawladda sii maxaa hayd silaayo ay xukunka qabsatay waxaa noo yeedhay wasaaradda ilhaan oo markaa tidhi meeshii waan la wareegayaa meeshan ha laigu soo wareejiyo anigu waxaabaan ku idhiba haddaad la wareegaysid si sharaf leh noogala wareeg qalab baanu haynaa wax walba waan haynaa faylkeedana waan kugu soo wareejinaynaa si wanaagsan oo sharaf leh nooga wareeg dadkii nala sameeyeyna aan u mahadnaqno way nagu diiday waxaan u tegey xaaska axmed maxamuud silaayo aamino weri baan xas baan qasalka ugu tegey waxa i raacday aamino maxamuud diiriye oo iyaduna markaa ahayd agaasimaha samafalka waan u bandhignay waan u sheegay waxaan ku idhi aamino weris haddii aad doonaysaan inaad dawlad ahaan aada la wareegtaan meesha idinma diidanin waayo waxa weeyaan shaqo aada iyo aad baa xaddeeda u weyn tahay laakiin waxaan jecelnahay inaad faylka iyo qalabka iyo wixii aanu haynay inaad si wanaagsan oo sharaf leh aada nooga waree aada nagala wareegtaan aan dabeetana dadkii nala shaqeeyeyna aan u mahadnaqno waa lanagu diiday halkaasay dabeetana dawladdu ay dagaalkeedii ay ka bilaabantay ay leedahay meesha xoog baanu kula wareegayna anigu run ahaan faadum ahaan anigu waxaan idhi meel caruur yaryar oo rajo ah oo agoona ah oon markii horeba aan tuburaco iyo sadaqo jaariya aan ugu samaynay idinkulama dagaalamaayo anugu kadinkaasan iskaga baxay laakiin inantaas luul xasan mataan baa maamulo kaca oon maamulo ka dhignay iyadu meeshaas iyadaa haynayse bal la shaqeeya oo la heshiiya arrintii horta ee darbajiifku waa halkaa dawladda dhan ee axmed maxamuud silaayo ee arrinta ku jirtay marwadiisa aamino weris ee arrinta ku jirtay amina maxamuud diiriye ee ahayd markaa maxaaha agaasimaha samafalka ee aan ugu tagnay samsam laftarkeeda wasiiradda waxbarashada aan gurigeeda hoygeeda aan ugu tagnay ee rag fara badan oo maxaa hayd maanta xaaya oo mid waliba uu nool yahay ay taagnaayeen oo weliba ay samsam noo markhaati furtay oy tihi waa khalad inay maxaa hayd wasaaraddu la wareegto waa khalad inay dawladdu ay maxaa hayd doonto inay idinkaga faramaroojiso waanaan la hadlayaa marwada waanaan la hadlayaa madaxweynaha taasay arrintu halkaa ku jirtay waxaan anagu aanu leenahay mar hadday arrimuhu halkaa ay marayaan dawladda waxaanu ka filaynay oo aanu anaku aanu ka rajaynaynay isbeddelkeedu inay noqoto inay dan yarta ay caawiso oo muwaadiniinta ay caawiso oo qofka muwaadinkaa yidhi waxaan naftayda iyo maalkayga iyo xoolahayga iyo maskaxdaydaba u hurayaa dadkaa masaakiintaa meesha joogta dee inay gacan qabtaan laakiin inaa muwaadin lagu dilo oo lagu xidho yaa kugu yidhi maxaa hayd darbijiifka wax u qabo oo yaa yidhi agoonta wax u qabo oo hadday taasu ay noqoto inaynugu mutaysano inaynu xadhig aan mutaysano oo dadkii maxaa hayd kasoo horjeedsada ama ka hadla inay ku mutaystaan inaad suuqyada lagu toogto dee waxaan leeyahay horta somalilan maanta anigu hadlaye haddaa berito xabad laygu dhufto anigu waxaan u caanaynaya un dawladda sidaa ka ogaada arrintu halkaasay maanta maraysa arrintan darbajiifka ee maanta technicada lala galay xaq uma laha meesha xaq uma laha hadduu xaq shaqaynaayo faylku waa kaa waxaan halkan ka caddaynayaa oo kale wasiirka qoyska ama arrimaha bulshada iyo shukri xariir oo ahayd wasiir ku-xigeenka way ii yeedheen xafiiskooda igu yeedheen waxay igu yidhaaheen faadumoy ha waxaan doonaynaa meeshan inaan si aan sharciga uula wareegne faylka nagu soo wareeji waxaan idhi anigu idinkuma soo wareejinaya waan kasoo fikri doonaa ma iyakoo shalayna i weydiisanaya lahaa faylka igu soo wareeji baa haddana iyakuna faylkiina aana qaadan oo aana wareejisan ay falka foolxumada intaa leeg ay galeen oy ku soo marmarsoodeen laba caruura maxaa hayd msimaanaad isku dilay banu gabadhan oo sharaf leh oo marwo ah aanu ku xidhnay dawladda somalilan waxaanu leenahay war ma raggii markaad kasoo xarooteen eed suuqyada ku toogtooganayseen bad iminka marwooyinkii guryahooda joogay iyo maxaa hayd ay dalka u shaqaynaya aada usoo jeedsatay waxaanu idin leenahay idinkama aqbalayno idinkama aqbalayno idinkama aqbalayno sidanu waxa weeyaan si sharci dara ah waxaanu gelaynaa xaquuqalinsaanka waxaanu gelaynaa maxaahay dawladaha sare waxaanu gelaynaa meelo fara badan oo aanu idinkaga ashkatoonayno falalkan foosha xun ee aad ku dhaqaaqaysaan shaqaa laydiin doortay shaqada laydiin doortay kasoo baxa maanta waxaa laisweydiinayaa oo la leeyahay somalilan maabay somalilan baa la doondoonaya calankii somalilan baa maanta la doondoonaya arrimihii dabada baad dhulka kusoo dhufateen konton was konton wasiir xildhibaan oo ingiriisa baa ahaa asxaabta somalilan maantana shan baa kusoo hadhay south africa way soo xidhantay uganda way soo xidhantay meel waliba way soo xidhantay war container maantaad nagu xidheen aad ku oran jirteen riyaala container somaliland ku xidhay maanta xurkuka axmed maxamed silaan iyo container rasmiya somaliland ku xidhay oo markuu containerkii kusoo xidhanay yidhi waxaan ku caqli keefaya muwaadiniintii somaliland oo uu ka soo xadhay markuu ka soo xarooday raggiina uu leeyahay dumarkii baan usoo jeedsaday war intaanaad carruurta iyada usoo jeedsan oo aanaad maantada iyada usoo jeedsan